alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaynu joognay awalka suuraة الnisa waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda koob iyo tobnaad allah wuxuu yihi yuusiikum اllahu fi awlaadikum liلdakri mil xadi اlأnhayayn yuusiikum allahu ilaahay wuxuu idin dardaarmayaa ama wuxuu idin amrayaa wuxuu idin farayaa ama idin amrayaa fii awlaadikum ay fii sha'ni awlaadikum ubadkiinna xaalkooda wuxuu idinka amrayaa ama waxa ku saabsan ubadkiinna wuxuu idinka amrayaa ay bima yadkuru kuu sheegi doona lildakari mithlu xadi lunhayayn lildakari kii labaa waxaa u sugnaaday ay minhum oo awlaadda ka mid ahaaday mithlu xadi lunhayayni labadha dig dheeftoodoo kalaa u sugnaatay fa in kunna hadday yihiin habluhu nisaa'an dumar hadday yihiin dumarkaasoo fawqa snatayni laba ka badan hadday yihiin falahunna yagay u sugnaatay hulutha maa tarak hulutha maa kii marka saddex meelood laga dhigo labadalool ahaantii taraka uu ka tegay maydku uu ka tegay ay tarakahu maydku wuxuu ka tegay ama aabbuhu ka tegey wakadaa hooyadu hadday ka tagtana waa la mide xoolahay ka tageen waxaa u sugnaaday hablihii ay dhaleen saddex meeloodoo laba meelood ahaan baa u sugnaaday wa in kaanat waaxidatan falaha nes wain kaanat hadday tahay ay ilmawluudatu talla dhala ee inanta ahi hadday tahay waaxidatan mid qura oo aan inan kale wehelinin falaha nisfo aan ubad kalaba wehelin ubad kalaba wehelin falaha nisfo waxaa u sugnaaday kala barow badh xoolaha ayaa u sugnaaday nus bay leedahay hadday inantaa qura ay tahay maydku wuxuu ka tegey nus bay yeelanaysaa waliabawayhi labadii aabbee maydka waxaa loo jeedaa aabbaha iyo hooyada ee waxa u sugnaaday ka bedelo likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labada waalid ka mid ah aabbaha iyo hooyada ka mid ah assudusu hallixaad baa u sugnaaday xoolihii marka lix meelood laga dhigo meel ahaan baa u sugnaaday mid kasta oo ka mid a xaaluu suduskaasi yahay kaa-inan mimaa taraka mid ka mid ahaaday wuxuu ka tegay maydku ee xoola ah mid ka mid ahaaday xaaluu yahay in kaana lahu walad waxaa suduskaasi u sugnaaday in kaana hadduu yahay lahu waladun miduu markaa ilmo u sugan yahay hadduu yahay oo maydku wax ubada hadduu ka tegay ayaa mid waliba wuxuu yeelanayaa labada wa wax ubada hadduu ka tegay ayuu mid waliba labada waalid ama aabbihii hooyada wuxuu yeelanayaa hallixaad lix meelood marka maalka laga dhigo meel ahaan fain lam yakun lahu waladun haddaanu maydka u sugnaanin wax ubada oo aanu ubad ka tegin ubadkaasi laba ha ahaadaan ama dhadig ha ahaadaan awlaadu sulbi ha ahaado maydku wuxuu kuwuu dhalay ha noqdaan ama kuwo inanuu dhalay sii dhalay ha noqde eh haddaanu wax ubada ka tegin wa warisahu abawaahu wa warisahu m maydkana uu dhaxlayo abawaahu aabbihii hooyadii ay dhaxlayaan oo dhexal joojinayaan faliummihi huluthu hooyadii maydkuu u sugnaaday saddex meeloodow meel ahaan xoolaha fain kaana lahu ikhwatun fain kaana hadduu ahaaday lahu miday isaga u sugan tahay ikhwatun walaalo oo maydku uu walaalo leeyahay lahudu waxay u noqonaysaa maydkay u noqon faliummihi hooyadii maydku u sugnaaday assudusuha lixaad oo xoolihii marka lix meelood laga dhigo meel ahaan bay hooyadii qaadanaysa hadduu walaalo tacaduday uu maydku ka tegey min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn ay qismatu hadihi alfaraa'id ama hadihi alansiba nasiibadaa qaybinta la qaybinayaa waxay ahaanaysaa ama xasilaysaa min bacdi wasiyatin dardaaran dabadi dardaarankaas oo yuusii bihaa uu dardaarmayo maydku aw daynin aw bacda qadaa'i dayn ama dayn marka la guday oo laf laga guday maydkii dabadeed ayaa nis- nasiibadaas yacni markaa qaybinteedu ay xasilaysaa ama yastaxiquuna dalika taa waxay mutaysanayaan min bacdi wasiyatin yu'sii biha aw dayn dardaaran ay min bacdi tanfiidi wasiya dardaaran marka la fuliyo dabadi dardaarankaasoo yuusii biha ay awsaa biha uu ku dardaarmaa loo jeedaa markuu dhintay dabadeed dardaarmi maayee intaanu dhiman ka hor buu dardaarmay marka mudaaric baa lagu laynoogu keenay siiqada waxaase loo jeedaa maadi ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulinta la fuliyo dabadeed bay mutaysanayaan dardaarankaasoo yuusii biha ay awsaa biha uu dardaarmay maydku aw daynin aw bacda qadaa'i dayn min bacdi qadaa'i dayn dayn marka la gudo dabadii bay sidaa mutaysanayaan ama qaybtaasi xasilaysa aabaa'ukum allah wuxuu yidhi aabaa'ukum aabbayaashiin wa abnaa'ukum iyo ubadkiinna inamadiinna laa tadru'na ma garanaysaan ayuhum koodeeba aqrabu lakum idin dhowaansho badan nafcan xagga waxtarka oo ifyo aakhiro ka idin nafciga badan ma ubadkiinna mise waa aabbayaashiin taa garan maysaan callaamulguyuubka oo allah ah baa garanaya fariidatan min allah allah sidaa waa faral yeelay fariidatan faral yeelis buu faral yeelay fariidadaasoo min allaahi kaa'inatan min allahi xagga ilaahay ka ahaatay ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay caliiman mid aqoon badan xakiiman xikmad badan aayaddani waxay ka mid tahay saddexda aayadood ee mawaariista ama dhaxalka ku soo arooray nasan qur'aanka xaggiisa kaga soo arooray laba aayadu way isku xigaan mid waa ta aynu laqbaynay midna waa ta labaad ee kusii xigta ta saddexaadna waa tay suuraddu ku dhammaanayso oo aayadda lagu khatimayo suuradda aayadda saddexaad weyi dhaxalkuna waa fanni gaaroo yacni sidiisa loo barto ahlu cilmiguna kutubo gaara ay ka qoreen oo musanafaad gaara ay ka alifeen axaadiis koobanina waa ku soo aroortay marka aayaadkan waxaa laynoogu sheegayaa nisaabadii faraa'idda ahaa badankooda ayaa lagu nasgareeyey aayaadka qur'aanka saddexda aayadood bacdi casabada ka midana waa lagu sheegay oo waxa wax lagu dhaxlaa mar waxa weeye waa yani nasiibo muqadar oo faraa'id ay culammadu yidhaahdaan marna waxa wax lagu dhaxlaa tacsiib baa lagu dhaxlaa dadka qaarkood mid ahaanun bay ku dhaxlaan dadka qaarno qaarna ma kulansadaane marba mid bay ku dhaxlaan qaarna mid unba bay ku dhaxlaan oo nooca kale waxba kuma dhaxlaan qaarkoodna waaba kulansadaanoo waktiyada qaarkood fardi iyo tacsiib bay wax ku wada dhaxlaan ummahaatu lmasaa'il oo baabkaa ku saabsan aayaadka waa lagu sheegay intaan aayaadku sheeginna axaadiista ayaa nasgaraysay saas aawadeed khilaafka fannigan ku saabsani aada buu u yaryahay ama axaadiista ku soo aroortay fadliga uu faraa'iddu leeyahay iyo inuu nisbu cilmi yahay iyo fadaaisha gaarkee loo sheegaayo waxyaalaha caynkaasa waxba kama asixin waa daciifa lam tasixa can nabiy sala allahu alayh wasalam aayaddani sabab bay lahayd laba sababood baa labaduba soo arooreen waa midda koowaad ee jaabir ibnu cabdillaah ayaa waxa uu yidhi xadiiska saxiixa waan xanuunsaday buu yidhi markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu u yimi isagoo ibooqanaya markaasuu wuxuu ila kulmay oo ii yimi anaan waxba kala garanayn buu yimi markuu sidaa iigu yimi bu nebigu sala allahu alayh wasalam waa weysaystay buu ihi fasaba calaya wudu'ahu weysaduu nebigu sala allahu alayh wasalam weysaystay buu igu shubay buu yidhi jaabir oo yacni igu rusheeyey markaasaan miiraabay markuu miirkii igu soo noqday ayaan waxaan ku idhi yaa rasuula allahi kalaala mooyaane cid kale ay dhaxli mayso oo bimacnaa waalid iyo walad idhaxlaya midnaba ma jiro xoolaha saan idhaahdaa markaasaa dabeedna aayadda kusoo degtay yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari mithlu xadi lunhayayn aayaddan oo faraa'idii ka hadlaysaa kusoo degtay xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay xadiis labaad oo lagu soo wariyey sabab nuzuulka aayaddana waa jiraa xadiiska labaad laftiisana waxaa soo wariyey jaabir oo waxa uu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam waxa u yimi imra'atu sacd ibnu rubayic صxaabi la odhan jiray sacd ibnu rubayic ooridiisii ayaa nebiga salى اllahu alayh wasalam u timi riwaayaadka qaarkood baa magaceeda sii caddaynaya kunyadeeda oo umu kuxa la odhan jiray markaasay waxay ku tihi nabiga salى اllahu alayh wasalam ya rasuul اllah sacd ibnu rubayic adiga la jirkaaba bimacnaa isagoo ku weheliyo kula socda jihaadkiiba ghaswatu uxud lagu dilay isagoo shahiida bimacnaa wuxuu ku shahiidnimo qaatay ghaswatu uxud waxaanu ka tegey laba hablood ayuu ka tegey adeerkood baana qaatay xoolihii labada habloodna lama guursanayo haddaynay xoolo lahayn markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yaqdi allah ilaahay baa xukumi doonaa dabeedna waxaa ku soo degtay yuusiikum allahu fi awlaadikum lildakari mithlu xadi alunhayayn markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam labada hablood adeerkood buu u yeedhay nebigu sala allahu alayhi wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi acti bnatay sacdin ahulusayn labadan habloodee ilmo sacad waxaad siisaa xoolaha saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaan hulusayn laba dalool sii saddex dalool marka xoolaha laga dhigo isla eeg laba ahaan waxaad siisaa labada hablood wa acti ummahuma sumuna waxaanad siisaa hooyadoodna sideed meelood marka xoolaha laga dhigo meel ahaansi hal sideedaad sii wamaa baqiya fahuwa lak wixii ka soo hadhaa intaas aday kuu sugnaadeen sidaasuu nebigu ku xukumay sala allahu alayhi wasalam xadiiskana abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo xaakim iyo kayrkood baa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey culamo kalena waa taxsiiniyeen oo waxay dhahen waa xadiis xasana labada sababoodna isma caaridayaan ee waxay noqonayaan in markaa la yidhaahdo labada sababoodba aayaddu waa ku soo wada degtay ahlu cilmigu waxay yidhaahdaan sababuhu waa tacadudi karaan oo waa dhici kartaa sabab in ka badan in aayadi ku soo degto waa dhici kartaa aayad quri waana dhici kartaa sabab keliya in laba aayadood iyo wax ka badan lagu soo rogo lagu soo dejiyana waa dhici kartaa waagii hore waxaa jiri jiray in xoolaha ay raggu iska qaadan jireen marka maydku dhinto qabla alislaam dumarka dhaxal lama siin jirin waktigii gaalnimada ubadka yaryarna lama siin jirin wax dhaxala waxaa la odhan jiray ciddii waxaa faras fuuli kartaa ee xoolaha daafici kartaa xoolaha qaadanaysa awalkii islaamnimadana sidaas iyada ah baa dadka qaarkood ku macaamili jireen oo ku dhaqmi jireen aayaadka qur-aanka soo degay ee dhaxalka ku soo degay waxay caddeeyeen in xoolaha markaa cid walba nasiibkay ku leedahay la siinaayo weliba waxaanan sheegin oo kale oo riwaayaadka qaarkood ku soo arooray awalkii islaamnimada xoolaha ubadka ayaa la siiyey labada waalidna dardaaran bay lahaayeen kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayra alwasiyatu lilwaalidayn taa waxaa lagu bedelay in qolo walba aayaddii wasiyada iyo dardaaranka waa la nasakhay oo aayaadkan dhaxalka ee aayaatu nisa baa lagu nasakhay nebiguna waa sii bayaamiyey sala allahu alayhi wasalam oo waa sii adkeeyey oo waxa uu yidhi laa wasiyata liwaarisin in allaha qad acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin ilaahay waa siiyey mid kastoo xaq leh xaqiisii waa siiyey marka wax dardaaran la yidhaahdaa uma sugnaanin ciddaa wax dhexlaysa ee cidi dhexal joojinaysa oo cidday dhexlaysay oo dhexal joojinaysay in la yidhaahdo nasiibka dardaaran bay ka qaadanaysaana laba eefka caynkaasi ma jiro waxay noqonaysaa nasiibka ilaahay siiye keliya inay ku kaaftoomaan aayaadka haddaynu mawduuca sidiisa uma gelayno laakiin inta aayaddu inoo tilmaantay ama laynoogu sheegay ayaynu insha allahu tacaala sheeg sheegi doonaa si guud oo ijmaali ah yuusiikum allahu fi awlaadikum halkaas waxaa laga qaadanayaa inuu allah inuu addoommada uga raxmad badan yahay waalidadooda inuu uga raxmad badan yahay maadaama uu dardaarmayo ubadkooda yacni sidaa wax loo kala siinayo uu dardaarmayo nuqtada caynkaasa culamada qaarkood waa baraarujiyaan lildakari mislu xadi lunsayayn waxaana aayaddan qadarkan ilaahay inoogu sheegayaa in ubadkii markay lab iyo dhadig isugu jiraan oo wax wada dhexlayaan ay ku dhexlayaan laba saami iyo saami ay ku dhexlayaan ama qori iyo laba qori ay ku kala dhexlayaan oo inankiina u yeelanayo laba saami ama laba qori inantiina ay yeelanayso hal saami ama qori ay yeelanayso ama si kale haddaynu u sheegno laba hablood intay qaataanba inuu inan qaadanayo taana waxay ku qaadanayaan casabay ku qaadanayaan marka ubadkay ku saabsanayd waxaa la mida walaalihii xagga aabbo ama xagga aabbiyo hooyo labadaba ka ahaaday ama isku aabbaha ahayeen maydka yaga laftoodu markay kulmaan labkoodu iyo dhadigoodu oo ay wax ka dhexlayaan yaguna qaybta waxay ku qaadanayaan lildakari mithlu xadi lunsayayn waxa ka duwan walaalaha xagga hooye sida aayadda dambe aynu ku arki doono fain kuna nisaءa fawqa snatayni falahuna hulثa ma tarak hadday yihiin hablihii uu mayd ku dhalay dumar laba ka badan hadday yihiin saddex meelood marka xoolaha loo qaybiyo laba meelood ahaan bay qaadanayaan xaalkanna waxaa laynoo sheegayaa hablo aan inama wehelin hadduu maydku ka tago nasiibka ay yeelanayaan xaalka caynkaasa faral bay wax ku dhexlayaan marka hadday laba yihiin iyo hadday ka badan yihiinba hablahaasi waxay leeyihiin huluthaan xoolaha marka saddex meelood laga dhigo laba meelood ahaan fawqa snatayni laba qowl baa ku sugan fawqadaasi ma tawkiid keliya loo keenay mise asal ahaan bay macna u faa'iidaynaysaayo yacni ma aha tawkiid keliya mid loo keenay culamo badani waxay mareen inaan tawkiid keliya loo keenin marka taa macnaheedu waxay noqonaysaa habluhu markay laba ka badan yihiin maydku ka tegay ee uu dhalay inamana aynay wehelin waxay xoolihii ku yeelanayaan laba dalool ahaan marka saddex dalool xoolaha loo qaybiyo isla eg haddaba aayaddii nafsan waxaa laynoogu sheegay markay laba ka badan yihiine bal labada ka warran jawaabteedu waxay tahay labada laftoodu waxay yeelanayaan labadii hablood sulusaankaasay yeelanayaan waxaana laga qaadanayaa inay sulusaanka yeelanayaan qiyaas iyo nas baa labadaba laga qaadanaya nas waa laga qaadanayaa oo xadiiskii aynu haddeer sheegnay oo acti bnatay sacdin ithuluthayni xadiiskaasaa nas ahaan u sheegaya laba hablood bay ahaayeen nebiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam labada hablood ee uu sacad ka tegey waxaad siisaa saddex meelood oo laba meelood ahaan taasi waa naskii qiyaasna waa lagu qaadanayaayo laba jihaa looga qaadanayaa qiyaaska waa midda koowaad ee qiyaaska waxaa looga qaadanayaa haddii maydku uu ka tegey laba hablood oo ay walaala yihiin oo inama aynay jirin ay walaala yihiin marka lafteeda nasan waxaa laynoo sheegay ukhtaankii ama labadii ay walaalo ahaayeen maydka inay hulusaan yeelanayaan fain kaanat asnatayni falahuma hulusaani mima tarak marka maadaama labadii hablood ee maydka ay walaalaha ahaayeen hulusaan loo sheegay oo saddex meelood ahaan oo laba meelood ahaan inay qaadanayaan labaduu maydku dhalayna waa uga awlaysan yihiin inay iyaguna hulusaankaa qaataan taasi waa weji wejiga labaadoo loogu sugayaa waxay tahay inanta uu maydku dhalay marka inanay walaala yihiin oo keligii weheliyo xoolahana aynay cid kale la dhaxlaynin dee markaa lafteeda inanta keligii waxay yeelanaysay hulus isaguna wuxuu yeelanayay hulusaan oo waa lidakari mithlu xadi alunhayayn marka walaalkeed oo ka xoog badan ba hadday hulus la jirkiisa qaadatay walaasheed yani la jirkeeda inay intaa qaadataa waa cala sabiili alawlaa laba dariiq baa markaa loogu sugay oo min xaysu nadar ah oo xag qiyaas ku saabsan iyo dariiq xagga naska ku saabsan bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen fawqadu waa silo oo tawkiid keliya loo keenay oo fain kuna nisaa'an fawqa itnatayni ay itnatayni baa loo jeedaa laakiin wejiga horaa markaa ajwad ah oo sii fiican faa'iidada ku sii suganna waxaa ka mida fawqa in markaysagaa la yidhaahdo macna ahaantiisa waa loo jeedaayo tawkiid keliya looma keenin in laynoogu sheegaayo cadadka iyo tiradu hadday bataan oo hablihii laba ay ka bataan inaan nasiib u soo kordhaynin ee ay sulusaankaasuun mar layba hadday laba yihiin iyo hadday ka badan yihiinba ay markaa qaybsanayaan mar haddaan inama ay walaala yihiin aynay wehelin wain kaanat waaxidatan falaha nisfu haddii maydku ubadku ka tegey uu ahaaday inan qura inantaa waxaa u sugnaaday xoolaha kala barow badh mar haddii ubad kaley walaala yihiin aynay wehelin oo keligeeda ay tahay nus bay yeelanaysaa inankiina waxa weeye xoolahoo dhan buu wada yeelanaya hadduu keligii yahay waliabawayhi likulli waaxidi minhuma aلsudusu mima taraka in kana lahu walad aabbihii hooyadii mid walba waxa u sugnaaday xoolihii maydku uu ka tegey ama ilmahoodu uu ka tegey marka lix meelood loo qaybiyo mid waliba wuxuu leeyahay lixaad sudus buu leeyihi lix meelood marka laga dhigo meel buu aabbihii yeelanayaa hooyadiina meel bay yeelanaysa markaasi waa marka uu maydku ubad leeyahay ubadkaasi ha ahaado ubad awlaadoo sulbi ah oo maw meydku toos u dhalay inama iyo hablakay doonaan ha noqdaane ama ha ahaadaan waladulibni ha ahaadaanoo inanuu dhalay ubaduu sii dhalay markaa ha noqdaane xaalkaan ubad kaleoo awlaadu sulbi ayna joogin haddii awlaadulibnigu ay joogaan lafteeduba waxay la quwo yihiin inuu meydkii ubad leeyahay buu markaa la quwo yihiin marka in kaana lahu walad ahlu cilmiguna saa waa isla ogol yihiin haddaan maydku wax ubada ka tegin ubadkaasi lab iyo dhadig kay doonaan ha noqdaan ama awlaadu inankiisu sii dhalay ha noqdaane oo waxa dhexal joojinaya ay yihiin aabbihiyo hooyadii hooyadu waxay yeelanaysaa hulus bay yeelanaysa hulus ayay yeelanaysa marka waxaa u shardiyaa waa inaan maydku ubad aanu ka tegin ubadkaasna awlaadulbanaat looma jeedo hablo u dhalay oo iyaguna aan noolayn ubaday sii dhaleen looma jeedo ee waxaa loo jeedaa ubaduu toos u dhalay oo awlaadu sulbi ah ama ubadu markaa inankiisu sii dhalay banuna banuu abnaa'ina wa banaatuna banuuhuna abnaau rijaali labaacidi baa shaacirka yidhi yacni waxa weeye inamadayadu kuway dhalaan buu yidhi waa inamadayadii laakiin hablaha iyagu kuway dhalaan rag qalaad ubadkood weeyi markaa sidaas aawoodee xaggii dhaxalkii waa ku kala duwan yihiin sharcan oo dee farqay leeyihiin oo culamada qaarkood oo wax siinayaa dawul arxaamka xaggaasay soo geliyaan laakiin dee baabkan casabada iyo xaggan lama gesho awlaadulbanaadka marka awalan maydku waa inaanu ubad ka tegin shardiga koowaad shardiga labaadna walaalo tacaduday waa inayna jirin labadaa shardi haddii aynay jirin hulus bay yeelanaysa hulus ayay yeelanaysa haatee wadaadada qaarkood ay odhan jireen mala qaacidadun bay ku dabdisanayeene habar wiil weyday wiil wiilkii weyday walaalo tacadudo weyday yacni hooyaday u jeedaan hooyo wiil weyday wiil wiilkii weyday walaalo tacadudo weyday sulus la weelaactay yacni dabdulqaaciday u jeedaan inay ku dabdiyaan fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus qaar baa xoogaa sii tafniiday oo waxay ku sii dareen masaladii sulusulbaaqiga si ay ugu uga reebaan bay shardi kale uga dhigeen ay shardi ahaan halkaa kusii ziyaadiyeen laakiin dee jamaahiirtu waxay leeyihiin suluska laftiisa mar wuxuu ufasirmi karnaa marna marna sulu sulusulmaal marna sulusulbaaqi fa in kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii maydka ay u sugnaadeen walaalo lab iyo dhadig kay doonaan ha noqdaane walaalahaasi waa inay yihiin walaalo aksar min waaxid waa inay mid ka badan yihiin marka hadday waxa weeye saddex yihiin iyo hadday laba yihiin iyo hadday markaa laba lab yihiin iyo hadday mid lab iyo mid dhadig yihiin iyo hadday laba dhadig yihiin farqi ma kale leh waayo ikhwatun bay soo geli fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus walaalo midh ka badan hadduu maydka u sugnaaday hooyadu waxay yeelanaysaa hallixaad bay yeelanaysa suurada horeynu soo maray waxaa laynoo sheegay inay labada waalid dhexlayaan meydka haddana nasiibkii hooyadaa nasan loo sheegay nasiibkii aabbuhuna wuxuu noqonayaa baaqiga soo hadhay oo sudusna wuxuu ku qaadanayaa faralnimo baaqigana wuxuu ku qaadanayaa tacsiib markaa sulusaanka soo hadhay wuxuu faral ku qaata iyo wuxuu casabanimo ku qaataba aabbuhu u sugnaaday haddii maydka ay u sugnaadeen walaalo tacaduday walaalahaasi shardi ma aha inay saddex gaadhaan ee jamaahiiru ahli cilmi waxay qabaan salafan wa khalafan hadday laba yihiin inay kifaaye yihiin oo hooyada ay ka ku samaynayaan xajbu nuqsaan min athulusi ila sudusi thulus bay ka xijaabayaan sudus baynay u riixayaan oo u xijaabayaan waxay ka xijaabanyaa qaadanayaan jamaahiru ahli cilmi salafan wa khalafan waxay yidhahdeen waxaa qaadanaya aabbaha ayaa markaysa markaa qaadanaya oo walaaluhu waxba qaadan maayaan wa fi lxajbi amrun cajabun likawnihim xajabuu wa xujibuu waa ka markaysa markaa qaarkood ay yidhahdeen baabka xajbiga ama xujbi ama xajbi kaa doonto dhaho waxaa ku sugnaaday wax la yaab leh ahaanshahooda walaaluhu ay ahaadeen qaar wax xijaabay oo hooyadood bay xajbu nuqsaan ku sameeyeen oo waxay ka xijaabeen inay saddex daloolow dalool qaadato xoolihii waxaynay u riixeen inay sudus qaadato hallixaad haddana iyagii waa la sii xijaabay oo aabbihii baa iyagana xijaabay marka hooyadun bay ka ridayeene may qaadanin nasiibkan ay ka xijaabeen laakiin qowl shaad oo daciifaa jira oo odhanaya may iyagaa qaadanaya laakiin qowlkaasi waa daciif waana qowl shaad ah yacni marka walaa yucawalu calayh lamana cuskanaayo culamada qaarkood waxay u tacarudaan masaladan suluska markay marayaan mas'alada sulusulbaaqiga ku saabsan oo haddii zawj yacni nin gabadha dhimatay qabay iyo aabbihii hooyadii ay dhaxal isugu yimaadaan xaalka caynkaasa zawjkii waxaa u sugnaaday sida aayaddaba aynu ku arki doono walakum nisfu ma taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad yani waxaa u sugnaaday kala barhow bar xoolaha hooyadii haddaba haddaynu siino sulus siino masalada lix baa laga binayn lix meelood baa xoolaha loo qaybinaya lix meelood oo isleeg marka loo qaybiyo ninkii gabadhaa dhimatay qabay isagu wuxuu usoo xaadiray kala barow badh saddex saami buu qaatay saddexdaa saddexdoodaa soo hadhay sulus haddii hooyada la siiyo oo la yidhahdo naska aayadday soo guda gelaysaa fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi sulus sulusulmaalkii wuxuu noqonayaa laba saami in hooyada la siiyo oo lix meelood marka xoolaha laga dhigo saddex meelood oo isla eg say u noqon laba iyo laba iyo labay u noqon laba saami haddii hooyada lagu tiso hallixaad baa soo hadhay saddex saamina waxa qaatay ninkii baa qaatay zawjkii baa qaatay laba saamina haddii hooyada la siiyo hallixaad keliyaa soo hadhay taa macnaheedu waxay noqonaysaa hooyadu nasiibka ay qaadatay waa ku laba jibbaarmayaa nasiibka uu aabbuhu xaa- u xaadiraya qaadanayo mawdica mooyaane meelaha kale faraa'idana hooyanimo inay uga nasiib badato hooyanimadaas waxay ku qaadanayso aabbaha inay uga nasiib badato oo ay kaga badato markaysaga lama arag taas aawadeed bay culammadii jamaahiirtu waxay yidhaahdeen si aan hooyadu uga nasiib badan aabbaha oo qaacidadii faraa'idee kale aglabiga ahayd ay waafaqdo mawdica mutanazacu fiihigaa mooyaane waa in la yidhaahdaa inta saddexda saamiye soo hadhay ha laga dhigo ka'annahu xoolihii oo dhanba intani ay tahay wah layska ilaawo wixii uu zawj ku qaatay intan soo hadhay sulus ka sii oo xaqiiqana xoolahoo dhan waxay ka tahay sudus haddii baaqiga soo hadhay la eegana sulus bay ka taho waa sulusulbaaqi hal markaa waxa weeye saddexda saami markaa saami ka mida sii oo xaqiiqatan sudus u ah min jamiicilmaali marka laga eego baaqiga soo hadhayna sulus ka ah lafdiga aayadda si loo waafaqaa sulusulbaaqi ay ugu magacaabeen saas aawadeed baa mufasiriinta qaarkood fali ummihi sulus ay odhanayaan suluskaasoo marna noqonaya sulus markaysagaa sulusulmaal marna noqonaya sulusulbaaqi labada markaa qoryo kale soo hadhayna aabbaha sii marka nasiibkii aabbuhu waa ku laba jibbaarmay nasiibkii hooyada waxaa la mida haddii zawje iyo ay isu yimaadaan aabbihii hooyadii oo nin baa dhintay oori buu ka dhintay iyo aabbihii hooyo ayuu ka dhintay ooridii waxay leedahay rubuc aabbihii hooyadiina hooyadu lafdiga aayadda markaad eegto sulus bay leedahay sulus ayay leedahay masalada labiyo toban baa laga binayn labiyo toban marka laga bineeyo yadii waxay leedahay zawjadii rubuc bay leedahay rubuc ila meydku ubad kama tegine walahuna rubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad labiyo toban waxaa u rubuca saddex saddexdii marka zawjada la siiyo waxaa soo hadhay sagaal sagaalka soo hadhay haddii la yidhaha sulusu jamiici ilmaal xoolahoo dhan sulus ha laga siiyo haddii la yidhaahdo afar qori in la siiyay noqonaysaa hooyada afar iyo saddex marka la isu geeyo waxay isku noqonayaan toddoba waxaa soo hadhay shan qori nasiibka aabbaha waxaa la yaqaana inuu yacni ama la ekaado ama ku laba jibbaarmee oo xaalkan weliba suluska inuu ku laba jibbaarmaa la yaqaanaye xaalkan saami keliyuu dheeraaday taan lafteedana waxay ka yidhaahdeen sulusulbaaqi maya ha la siiyo oo sagaalka qoriye hadhay saddex ha la siiyo lixda qoriye kalena markaysa markaa ha la siiyo aabbaha laakiin masalada sulusulbaaqiga bacdi culamada ka midi labada masale waa kala farqiyeen zawjka iyo zawjada oo waxay yidhaahdeen marka sulusulbaaqiga aadka loogu sii baahan yahay waa marka zawj joogo oo hooyadii ay nasiib badanayso laakiin markan kale ma aha culamo badanna isku dariiq bay mariyeen fain kaana lahu ikhwat faliummihi sudus min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn dhaxalkaa ubadku ay wax dhaxlayaan ama dadka maydka dhaxlaya ay dhaxlayaan waxay leedahay shuruud waxay leedahay mawaanic marka waxaa loo jeedaa marka shuruuduna dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqan tahay markaasaa loo jeedaa ee haddii maanic uu jiro yacni markaa ma soo gelaayo mawaanicda waxaa ka mid a gaalnimo ama ikhtilaafu diin laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima saas aawadee yuusikum allahu fi awlaadikum cumuumka waa la khasisay oo laba ruuxoo kala diini haddii waalidkiiyo ubadku ay kala diin yihiin isma dhexlayaan waxaa ka mid a nebiyadoo kale waa laga reebay oo warasadoodii iyo ubadkoodii markaa ma dhexlayaan ina macshar alambiyaai laa nuurasu ma tarakna fahuwa sadaqa waxaa jira mawaanic kale oo markaa waktiyada qaar baajiya sida waxa weeye markaa ruuxa dhexal joojinaya inuu meydkii markaa uu dilay alqatilu laa yaris baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ruuxa meydkaad yani markaa ruuxuu dhexlayay markaa dilay ma dhaxlaayo alqatilu laa yaris fiqi baa ka mida mawaanicda wa haakada qaarkoodna waxay leeyihiin shuruudo gaaroo xajbiga iyo baabkaas markaa yacni qaar shuruudii nasan aayadda loogu sheegay iyo yacni qaar adilo kale ku kordhisayba waa jiraan min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn miiraaska qaybinta la qaybinayo dhaxalka waxaa ka horeeya daynta meydka in laga bixiyo marka hore walow wain istaqraqa almaal walow xoolahoo dhan ba ha wada maansheeyo ha wada gaadhe oo maydka inta dayn lagu leeyahay xoolaha lama qaybin karo ee waa in daynta laga fuur yeelaa bacda dalikna waa in dardaarankii la furiyaa maxaana kasii horeeya marka hore tajhiiska marka laga maydkii laga diyaarinayo laga aasayo xoolaha markaysaga wax laga aasaya laga diyaarinayo daynta iyo wasiyada iyo dardaarankana waxaa horeeya daynta horeysa ahlu cilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin in daynta la hormarinayo waayo wasiyadu waa xaq tabaruc ah laakiin dayntu waa xaq waajiba oo aslu sharci ku waajibay ee aan tabaruc ahayn saas aawadee meydka in laga gudo yadaa horeysa maxaa hadda aayadda loo hormariyey wasiyada ahlu cilmigu waxay yidhaha waxaa loo hormariyey ziyaadat lihtimaam oo dadku inaynay fudaydsanin wasiyad iyo dardaaranka maydku ku dardaarmay inaynay fudaydsan baa loo jeedaa sidaasaa loo hormariyey allah wuxuu yihi aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca waxaa allah inoo sheegayaa waalidada iyo ubadka inaanay dadku garanaynin cidda u nafciga badan waxaa dhici karta ruuxba inay qaar u nafci badan yihiin allah baana garanaya waxaana loo jeedaa fi dunya waalaakhira ifyo aakhiraba dadka qaar waxaa dhici karta in ubadkoodu u waxtar badan yahay oo ay u ducaynayaan oo markay dhintaan sadaqaad usoo samaynayaan oo usoo bixinayaan oo wax u waqfayaan oo ay usoo ducaynayaan oo aynay ilaaweyn aakhirana waxaa dhici karta inay u shafeeco qaadaan dadka qaarna waxaa dhici karta caqsiga inay tahay sidaa lidkeeda oo ubadkooda aynay xaalaynayn oo dan ka gelayn kaanaho aynay dhalinba oo cidda markaa usoo ducaynayse anfacaysa adduunyadana ay tahay markuu nool yahayna wax taraysaa markuu dhintana u ducaynaysaa inay waalidadoo tahay aakhirana cidda u shafeeco qaadaysa inay waalidadoo tahay baa laga yaabaa marka marka maadaama aynay aydan kala garanayn cid idiin nafci badan ruuxnaba aanu garanayn mawaalidadii baa u nafci badan oo u waxtar badan mise ubadkiisaa u nafci badan waxaa cid ugu xaqlisaan oo istidhaahdaan iyaga u buriya ama xoolaha markaysagaa yacni qaarkood nasiibka u badiya ama seejiya qaar kale seejiya inaynay meesha ku jirin nasiibadaa in sidaa dadka ay u kala qaataanna arrin sunna a maaha waa arrin waajiba fariidatan min allah in allaha kana caliiman xakiima allah wuxuu yihi yuusiikum allahu ilaahay waa idin dardaarmaya ama waa idin amraya waa idin faraya fii awlaadikum ay fii sha'ni awlaadikum yacni ubadkiinna xaalkooda wuxuu idin farayaa oo idin amrayaa ay bima yadkuru kuu sheegi doono lidakari kii labaa waxa u sugnaaday ay minhum ee ubadka ka mid ahaaday mithlu xadi اlunsayayni laba hablood ama laba dhadiga ahi dheeftay qaataan oo kale ayaa kii labaa u sugnaaday fain kunna hadday ahaadeen hablihii mayd ku dhalay nisaa'an dumar ay ahaadeen dumarkaasoo fawqa snatayni dumar inay yihiin waxaa lagu gartay kunna la yidhiyo dee damiirkii nuunu niswihii baa la geliyey marka maxaa laga faa'iidayaa sheegista laynoo sheegaayo inay hablaha mayd ku dhalay dumar yihiin waxaa la odhanayaa faa'iide ziyaada ah ku sugan oo waxay ugu sugan tahay sifada la raaciyey ictibaarka sifada marka la eego nisaagaas oo fawqa snatayni laba ka badan maxadu lfaa'ida halkaasay ku sugan tahay oo biictibaari sifa marka loo eego ba faa'iide jadiida oo cusub inuu kordhinayo nisaaga laga gartay marka nisaa'an keliya laguma dayna waa lasii sifeeyey nisaagaas oo fawqa snatayni laba ka badan falahunna hablahaasay u sugnaadeen huluthaa maa tarak ka uu maydku ka tegaya xoolaha marka saddex meelood laga dhigo laba dalool ahaan ama laba meelood ahaan ayaa u sugnaaday hadday laba yihiin yagana saas si la-eg waxaa u sugnaaday huluthaanka ama laba daloolka wain kaanat hadday tahay ay ilmawluudatu ku markaa mayd ku dhalay waaxidatan mid qura hadday tahay inan qura oo maydku ubad kaleba kama tegin falaha nisfu inantaasuu u sugnaaday annisfu xoolaha kala barow badh annisfu minhu ama nisfuhu oo ashaa ka naa'ib a damiirkii nisfuhu halkii laga odhan lahaaba an nisfu la yidhi calaa ra'yi alkuufiyiin marka lagu socdo oo albaa damiir ka naa'ib noqotaa kuufiyiinta ayaa qaba basriyiintu laakiin waxay leeyihin damiirkii waa xadfan yahay oo an nisfu minhu bay noqonaysaa bay yidhahdeen marka minhudii baa la xadfay waa isla midkii xagga macno ahaan waliabawayhi labadii aabbe bimacnaa aabbihii iyo hooyadii maydkuu u sugnaaday ka bedelo likulli waaxidin mid kastuu u sugnaado minhumaa aabbaha iyo hooyada ka mida assudusuha lixaad xoolaha marka lix meelood laga qa loo qaybiyo lix madax yacni madax baa u sugnaaday mid kastoo iyaga ka mid a oo beddelkani muxuu kordhiyey likulli waaxidin minhumaa la yidhi wuxuu kordhiyey inaynay suduska wada qaadanayne mid waliba sudus ama alkahalixaad madax bannaan inuu qaadanayo haddii la odhan lahaana weli abaweyhi sudusu waxaa loo fahmi kari lahaa inay suduska wada leeyihiin aabbaha iyo hooyadu si aan sidaa loogu qaadan nuqtat lbedel waa taas waa si aan loogu qaadan sudusku inuu ka dhexeeyo assudusu mima tarak xaala kowni sudusi xaaluu sudusku yahay mima taraka ay min aladii tarakahu lmaytu ku maydku ka tegey mid ka mida xaad xaalu ahaaday in kaana lahu waladun waa hadduu maydka u sugan yahay wax ubadi uu u sugan yahay hadduu maydku ubad u sugan yahay falikulli waaxidin min abawayhi sudusu mid kastoo labadiisa aabbe aabbihii hooyadii ka mida waxaa u sugnaaday hal lixaad fa in lam yakun lahu haddaanu maydka u sugnayn waladun ubad aanu u sugnayn walad luqada carbeeda asalka ahayd xaqiiqa ahaan waxaa loogu isticmaalaa walad kii la dhalun baa loo isticmaalaa ama inan ha noqdo ama inan ha noqdo waayo walad waa facal oo mafcuul looga jeedo walad waa mawluud waa mid la dhalay inankana waa la dhalay inantana waa la dhalay ama in inantoo kale inanta inanta laga saaroo la yidhaahdo inankun baa walad la yidhaahdaa waa curfi xaadis oo soo dariyey nusuusta iyo sharcigana sida loogu isticmaalay waa macnihii asalka luqada carbeed uu ku ahaa sidaas aawadeed buu ilaahay yidhi yuusiikum allahu fi awlaadikum waayo awlaad waa jamcu walad inamadii oo keliyana looma jeedo inama iyo hablaba waa loo jeedaa sidaas aawadeed baa loo yidhi lidakari mithlu xadi اlunsayayni marka marka la yidhi in kaana lahu waladun inantii waa soo gelaysaa oo haddii maydku inan keliya ka tegay markaa lafteeda waa soo gelaysaa fain lam yakun lahu waladun inantiina waa soo gelaysa wax ubada haddaanu maydku lahayn oo inan iyo inan uu dhalay midnaba aanu ka tegin ama inamadiisu waxay sii dhalaanna aanu ka tegin waladulibni iyo awlaadusulbi midnaba aanu ka tegin wa warisahu uu dhaxlaayo maydka abawaahu aabbihii hooyadii keliya ay dhaxlayaan bimacnaa ubad aynay la dhexlayn baa loo jeedaa faliummihi hooyadii buu u sugnaaday hooyadii maydka ayuu u sugnaaday athuluthu yacni saddex meeloodow meel ahaan xoolaha marka zawj ama zawja wehelisana thulutsulbaaqi baa u sugnaaday jamaahiirtu yidhaahdeen fain kaana lahu ikhwatun waana sharaxnay fain kaana lahu hadduu maydka u sugnaaday ikhwatun walaalo walaalahaas oo laba gaadhaya ama ka badan labiyo dhadigkay doonaan ha noqdaane faliummihi hooyadii maydkuu u sugnaaday assudusu hal lixaad ay sudusulmaali marka baaqigana aabbaha ayaa qaadanaya oo qeybna wuxuu ku qaadanayaa faralnimo oo sudus wuxuu ku qaadanayaa faralnimo inta kalena tacsiib buu ku qaadanaya min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn ay yastaxiquuna dalika taa waa mutaysanayaan min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii ay min bacdi tanfiidi wasiyati min baabi xadfi lmudaaf dardaaran marka la fuliyo dabadii bay mutaysanayaan ama qismatul ansibaa'i nasiibada qaybinta la qaybinayaa min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran marka la fuliyo dabadeed bay ahaatay dardaarankaasoo yuusii biha ay awsaa biha uu dardaarmay maydku aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayn marka la gudo dabadii ayaa markaa qaybta nasiibadaasi ay ahaadeen waxaana horreynaya daynkaana wasiyada ka horreeya maydkuna wuxuu u door leeyahay oo u bannaan xoolaha ilaa hulus inuu dardaarmo ama wax ka yar laakiin ka badan ma dardaarmi karo aabaa'ukum aabbayaashiin wa abnaa'ukum iyo inamadiinna laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum koodeeba aqrabu idin dhowaansho badan lakum idinka nafcan xagga waxtarka addunya iyo aakhiraba fariidatan min allah ilaahay sidaa waa faral yeelay yacni faral yeelis buu faral yeelay nasiibada insaan loo kala siiyo fariidadaasoo min allahi xagga ilaahay ka ahaatay ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan oo xakiiman xakiiman xikmad badan buu ahaaday waktigaad moodaa inuu dhacay marka aan iska joojino wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk